bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodoba bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan saakidin heesana waxaa ugu waaweyn xamse cabdibarre oo maamulka puntland ku eedeeyey fashalinta hannaanka dinacfinta dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya oo beenisay in askari tababar ciidan loogu qaada dalka ugandha ee geeriyooday lagala baxa qaar ka mid a xubnaha jirkiisa guddiga shabeelle oo fatahaad xoogan ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo ka qayb galay shirka ururka hay-adaha hanti dhowrka qaranka waa hanti dhowrayaasha afrikaha oo ka qabsoomay dalka ghana xaaladda magaalada boorama ee xarunta gobolka odoloosaaka degan kadib rabshado khasaare dhaliyo ka dhacay magaaladaasi qaar ka mid a barakacayaasha ku nool kaam ku yaala magaalada garoobe oo sheegay inay cabasho ka yihiin ninka leh dhulka ay degan yihiin oo ku amray inay isaga cod ka siiyaan doorashada puntland marka dibaddana waxaa ugu waaweyn shuruudo hor leh oo la hordhigay kooxda waa ciidanka gurmadka degdega ee r s f ee ka dagaalamaya dalka suudan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaki waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax ee reedo dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu maamulka puntland uu ku eedeeyey in ay ku hoolan tahay fashilinta hanaanka dinacafinta dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada karaan ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulka puntland ay xilligan ay ku hoolan yihiin sidii ay u fashilin lahanaanka dinacafinta sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaraha maamulka puntland uu ku eedeeyey in nidaamka dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale ee haatan meesha ay joogto aan looga baahneyn sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka puntland ay ay diideen mashaariic kasta oo dowladda federaalka ay ka gelin lahayd deegaanada puntland waxa uu sheegay in puntland ay dhowr jeer isku dayday inay soo celceliso in maamulka waa in ay soo celiso dhowr jeer dowladda federaalka soomaaliya qorshayaal kala duwan iyo sidoo kale arrimo gargaar mashaariic ah oo laga doonayay in laga hirgeyo deegaanada puntland sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in qaabka haatan maamulka puntland uu ku wado saciid cabdulaahi deni aysan ahayn mid wanaagsan
reer puntland waa la yaqaanaa shacab soomaaliyeed oo qiimo badan oo taariikh leh oo dadka soomaaliyeed ay yaqaanaan from lixdankii markii xorriyadda la qaatay hormuud ka ahaa dowlad dhiska iyo ummadnimada dadka soomaaliyeed waay macruuf waay soomaalidu way taqaanaan madaxdii soo martay dalkan odayaashii iyo isimadii isooga soo dadambeeyey ee soo kala dhexday iyo boqorradii ganacsatadii waaweyneyd dalkan joogtay ee la yaqaanay aqoon-yahanadii waaweynaa ee qayb kasta lahaa dalkan waxay ka soo galeen waan ognahay reer puntland dowladnimada soomaaliya baadigoobkeedii meel walbay u soo mareen waxay soo mareen iyagoo hoggaanka ah oo hormuud ku ah from nairobi to jowhar to baydhaba to villa somalia waxay ku bixiyeen moog iyo nool dowlad soomaaliyeed si ay uga dhaqaaqdo geeska africa waxay soomaalida u keeneen oy horseedeen oy hormuud ka ahaayeen nidaamka xukunka dalka soomaaliyeed ee federaalismka waxay hormuud ka ahaayeen yagleelidii iyo abuuridii dastuurka ku-meelgaadhka ee maanta dalkani uu haysta ee federaalka dib u heshisiintii intaba waxaan ku jirnaa dowlad dhis puntland iyo shacabka puntland oo taariikhdaa leh maanta meesha maamulka iyo dowladda puntland ay ka joogaan dowlad dhiska soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnimo ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagan yihin waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dowlad dhisidda socota ee
dhinaca kale duqa magaalada muqdisho ayaa waxaa isna uu ka hadlay amniga magaalada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaare oo isna ka qaybgalayay munaasabada ka qabsoontay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre iyo saraakiil ciidan lagu guddoonsiinayay bilado ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka u sheegay in amniga muqdisho uu soo hagaagayo islamarkaana shacabka ay kalsooni ku qabaan la shaqeynta ciidamada wuxuu sidoo kale dhiirigeliyey hay-adaha amniga isagoona sheegay in dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-isul wasaare xamse cabdi barre ay uga mahadcelinayaan dadaalkooda ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa amniga muqdisho iyo sidoo kaleeto tababarinta ciidamo gaar u ah amniga caasimada
amnigoo boliisu militaaradii gadaal ka soo ka timiday iyo hay-adihii amnigoo boliiskii iyo nabad sugiddii iyo shacabkii gobolka gobolka banaadir oo runtii u soo istaagay in amnigooda ay ka shaqaystaan noo suuro geliyay caawa inaan halkan joogno waa alla mahaddiis mudane ra-iisul wasaare habeen habeennada ka mid ah siduu xiriiryaha ka dhawaajinayay ayaan halkan ku afurnay annagoo ka jawaabayno baahidii ay dadku ay ka cabanayeen iyo waxyaabihii dadka ka cabanayeen annagoo ka jawaabaynaan raggii hadlay wadaadada iyo masaajidadan iyo culimodiinkii iyo kuwii dugsidii qur-aanka ee odayaashii ayaan halkan kula afurnay waxay aad uga cabanayeen amni darro baahsan oo u suuro geli weysay inay taraawiixda masaajidada ay ku dukadaan guryahooda si amniya inay ku tagaan moobeelladooda inay qaataan intaas bay u suuro gelaynin ayay waxay nala wadaageen cabsi badan oo la kulankayna habeenkaas ay nala kulmayeen xataa ay ka muujinayeen say guryahooda u jiifo lahaayeen tii waxaa noogu xigtay inaan bishii ramadaan markay dhammaatay maalintii ciidda annagoo farxad iyo rayrayn aan halkan ku wada ciidnay cashrul awaakhir maalmihii ugu dambeeyana ay yidhaahdeen tahajud iska dhaaf taraawiixe tahajudkan masaajidada aadnaa runtii waa jeclay caawa inuu halkan yimaado ka hadlo akhyaartii berigaasi cabashadooda noo soo gudbisay oaan ka jawaabnay waa jeclay inay halkan kelmadooda ka jeediyaan insha allah waana rajaynayaa inay ka jeedi doonaan mudane ra-iisul wasaare bulshaweynta magaalada muqdisho waxay ilaahay ka sokow uga mahad celinayaan madaxda dowladda oo madaxweynuhu iyo adiga iyo aada ugu horraysiin sidii looga shaqeeyey hagar la-aanteeda amniga looga shaqeeyey
codkaas waxa uu ahaa duqa magaalada muqdisho sidoo kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ana oo ka hadlayay munaasabad ka qabsatay magaalada muqdisho markana dowladda federaalk soomaaliya oo beenisay in askari tababar cida loogu qaaday dalka uganda ee geeriyooday lagala baxa qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa wareega cabdinaasir cabdalah iyo warkan faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenisay in qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa lagala baxay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda oo tababar lagu qaaday dalka uganda kaasi oo halkaasi ku geeriyooday wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in qaliin lagu sameeyey jirka askariga geeriyooday uu ahaay qaliin lagu baarayay sababihii ka dambeeyey inuu geeriyoodo wasiirku waxa uu sheegay in askarigan uu xanuunsaday isaga oo tababarka ku jira kadibna la dhigay isbitaal ku yaala magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda halkaasi oo uu ku geeriyooday waxa uu sheegay wasiirku iyadoo oo la tix raacayo nidaamka caalamiga ah in dowladdu dalbatay in baaritaan lagu sameeyo meydka askariga ka hor inta dowladdu aysan dalban in baaritaanka lagu sameeyo meydka askariga ka hor inta aan dalka lagu soo celin amase aan la aasin si loo ogaado waxyaabaha sababay geeridiisa qofku waxaa lagu qas qofka waxaa lagu qabsany amase lagu qaban karaa jirkiisa in la jeexo si loo xaqiijiyo waxa uu geeriyooday ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee soomaaliya wasiirku waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan marnaba ay ka suurtoobin in qof mas-uul ka ah amase mas-uul ay ka tahay ay suurto gasho in waxaas oo kale lagu sameeyo
markan eh, haddii aynu eegno webiga shabeelle ayaa waxa uu fatahaad ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkan kalena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in xaafado ka tirsan magaaladaas uu xalay ku fatahay webiga shabeelle islamarkaana uu saameyn xoogan ku yeeshay qoysaskii deganaa xaafadaha webiga saameynta ku yeeshay islamarkaan uu ku fatahaya waxaa kamid ah xaafada hanti wadaagi sidoo kale xaafado kale oo ka tirsan eh, magaalada beledweyne oo ay kamid tahay xaafada kooshin qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadla ayaa waxay sheegeen in ah, biyaha xogan uu ku fatahay guryahooda islamarkaana ay haatan ah, ay meel ay degaan ay layihiin sidoo kale waxaa saakay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ka socda barakac ay sameynayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka
guri caadli horta waa xaafad qadiim ee waa xaafadihii hore oo oo beledweyne waxaan bedelnaa webiga hoostiisa waa bad waa buuxda haddii hadda aan kutusayna qofka intaan doolar ku sugnaan kaa tusaynaa biyaha biyahan adiga beriyahanba waa soo bilowdeen laakiin waxaan isleeyna waa naqaan rajaynayna laakiin naqna waa waayna qofka haddaa duucawada oo waa baxaa yidhaha gaari transportkii ilmihii wixii la siilahay raashiinkii waxba marka iskuma hayna maxaan ku baxnaa wa marka walaa haddaa meel noo qorshaysan ma laha meeshii taag oo dadku sii dhawaadaan len usii tegaynaa xaafadda wixii joogaan lan sii aadi karna maga waxaa lagu bax ma laha Aa, guriga aan ku baryayna bes aa nooga daan hadda waan sariir intaan alwaaxyi iyo fuusyo isku xirna alaabta ku rarna meesha bes aa noo daan
haddii aan ka hadla xaafadeyda firtale ceelkii oo firtale aan deganahay aniga iyo saddex qoys oo kale oo wada deganayna waa ka soo qaxnay xaafadana boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba eh, todobaatan iyo shan way qaxeen Eh, caawana biyaha waan ugu saa'id hadda waxaan ku suganahay eh, isla xaafadda meel kale aan ku suganahay oo isla xaafadda ah oo qalalan waxayna biyaha igu soo bilowdeen eh, tobankii saac oo galabta ah galabta biyaha intaana soo gaarayan anay isdhimaynin laakiin biyihii gadaal bay kasoo xogolaadeen allaana og wixii had kadib imaan doono laakiin hadda biyaha waan ugu saa'id nin walaa biyo cawada qalqal xoogan waa magarat a biyo waxay kasoo fakadeen ni ayaanta habyahan waa la xirayay biyahan waxay kasoo fakadeen bilsdid meel la yihahda waxay kasoo fakadeen kadibna sidaa loo xirayy biyihii waa la xira waayey kadibna dib waa soo fakadeen ma garata marka labaadna haddana waxay kasoo fakadeen helabardo ay kasoo fakadeen hadda xaafadihii wixii o dhan waa dadkii waa isku dhexyacsan yahay dad hore ubaxay dadna hadda waa
wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliyana waxay ka qayb galeen shir uga hadlayay arrimaha hay-adaha hantidhowraha afrika hantidhowraha guud ee qaranka mudane axmed ciise guutale ayaa ka qayb galay furitaanka shirka ururka hay-adaha hantidhowrada afrika oo ka qabsoomay magaalada cakra ee dalka ghana shirka oo socon doona muddo afar maalmood ah ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin yeglelidda hanaanka isla xisaabtan oo sahlaya xaqiijinta filashada bahwadaagta qorsheynta sanadlaha iyo qiimeynta khataraha iyo dabagalka talabixinta lagu sameyn doono warbixinada baarista ee hay-adaha hanti dhowrada guud shirka oo sanadkan ay martigelinayso hay-adda hantidhowrka guud ee dalka gaano ayaa waxaa ka qayb ah hantidhowrayaasha guud ee labaatan iyo lix dal oo ku midoobay ururka hantidhowra hantidhowrada guud ee africa ee ku hadla luuqadaha ingiriiska iyo sidoo kale hay-ado kale oo ka mid ah bahweynta horumarinta caalamiga halka warkaasi kala socotaana waa raad iyo adalsile magaalada muqdisho markana wararka dibadda israel ayaa saakay aroortii hore waxay duqeymo xoogan oo karan ah kooxda islaamiga jihaad ku qaaday marinka khaza waxaa sidaas ku dhawaaqay milatarigeeda iyada oo wasaaradda caafimaadka maamulka xamaas ay khaza ay sheegtay in laba iyo toban qof lagu dilay wasaaradda ayaa sheegtay in haween iyo caruur ay ka mid ahaayeen dadka dhintay ha yeeshee ma bixin faahfaahin intaas ka badan weriye ka tirsan wakaaladda f b oo ku sugan khaza ayaa arkay dab ka holcaya dusha sare ee dabaqa kadib markii duqeymaha ay haleeleen sidoo kale waxaa uu sheegay wariyaha in baabuurta gurmadka degdega ah ay bilaabeen islamarkiiba daadgureynta dadka dhibaatada soo gaartay ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen saddex hogaamiye oo ka tirsan islaamic jihaad oo ay kooxdu u aragto wax loogu yeero argagixiso bayaan ay soo saareen waxa ay saddexda hogaamiye ee la beegsaday ku sheegeen jihaad khan iyo sidoo kale mid kale se lagu magacaabo khaliil al bahtani oo lagu beegsaday marinka khaza guud ahaana dhegeystayaal warkiisa waxaad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho wanaaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel